waxaan muwaadiniinta puntland ku wargelinaynaa inay ka qayb qaadashada difaaca dalku yahay waajib dastuuri ah sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo reer puntland ah meel kasta uu joogo ka qayb qaadashada difaaca dalka puntland afar waxaan ummadda soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta oo danaysa amniga iyo nabadda soomaaliyeed ku wargelinaynaa in aanay puntland diyaar u ahayn duniga iyo nabadda soomaaliyeed ku wargelinaynaa in aanay puntland diyaar u ahayn duulaan iyo colaad abuur kuna shaqaynayso kana shaqaynayso nabadda iyo deris wanaagga ummadda soomaaliyeed iyo xasiloonidda geeska afrika hase yeeshee ay waajib dastuuriga ku tahay difaaca ilaalinta dhulkeeda iyo muwaadiniinteeda sida shareecadda islaamka iyo qawaaniinta dawliga ah ay qabaan